waa waadax waaye waxaa muxuu ahay xadka ka socdo sidaad la socotaba arintii badda ayaan anagu aragnaa inay daba taagan tahay barashar ay saareyso dowladda soomaaliya dowladda kenya ayaan u aragnaa tan ugu daran oo aan runtii aan dhihi karo weliba damiinnimo ayaa keenayso waxaa weeye in xadkii mandheera iyo iyo muxuu ahay beled xaawo in jabhad lagu aas-aaso oo aada arkayseen inuu dagaal ka dhacay oo shacabkii labada dhinacba ay wax ku noqdeen marka anigu waxaan qabaa arrintan oo dhan waxay daba socotaa arrintii badda xildhibaanadii reer madheera iyo wajeer waad maqlayseen waxaa afkooda ka dhacayay in ay lahaayeen nin ka fakada cadaaladda oo waddankooda soo galay ooy dowladda soomaaliya baacsanayso hanaga hanagala celiyo xalka waxaa weeye dowladda kenya oo aqoonsato muxuu ahaay in soomaaliya iyo iyada ay deris yihiin inayna isku eegin maraayad weyn ayna isku eegin oo inay murqaweyn tahay usu arkin waayo soomaaliya murqaweyni iyo murqayire midna wax loogama qaado dowladda kenya xiriirka ay wanaajin wayso oo annaga waa jecelnahay inaan wanaajine waxaa weeye dacaartii cabta ayaan la cabaynaa